wasaaradda shaqada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo xeertay tobabar ku saabsan horumarinta ganacsiga ee xirfadaha dhalinyarada waxaa ka qeyb galay tobabarka xiritaankiisa dhalinyaro maamulka gobolka banaadir waxgarad iyo madax kale wasiirka wasaaradda shaqada xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf maxamed aadan ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan iyo tobabarkan maanta waxaan joognaa maalin oo runtii nagu weyn waayo oo almost mala kun dhalinyaro oo shaqo abuur loo sameeyey annaga kunkaas dhalinyaro haddaan ah xukuumaddan dan qaran waxay noo yihiin lix kun ay nala mid yihiin ilaan halkii qof shaqo abuur loo sameeyey wuxuu noloshan u dibiraa mala nolosha u hagaajiyaa lix boqol lix qof oo ka mid a qoyska marka kunkan qof ma ahan keliya kun lena ma ahane waa kumanaanay noo yihiin waa maalin runtii aan ka dhabaynay haddaan nahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo twenty seven may uu la kulmay dhalinyaradii soo ma ujeedaan maanta kunkan qof soo hadalkaas ma dhabayna annaga maxaan u bedelnay hadalkaas ficilaan u bedelnay ficil waxaana go-aansanay inaan yarayna hadalka inaan yarayna aanan ku hadalna markaan kadaba afcaasha noocan oo aad fahmaysiin inaan ka aan ka shaqeyna aan go-aansanay kunkaana waxay runtii maallaa ay noo yihiin waa tijaabo waay ama xubnaha ka qeyb galay xiritaanka mashruucan ayaa bogaadiyey social protection is tiirka ay tiirsan tahay waa afar tiirood tiirka ugu horeeyay waxaa waaye in dadka ugu fakrisan ee dhaqaalo la gaarsiiyo tiirka labaadna waxaa weeye in oo service delivery mise adeegyada bulshada kala duwan la gaarsiiyo tiirka saddexaadna waa labor market interventions oo ka mid ah maanta shaqa abuurka aanu sameyne tiirka afaraadna waa insurance in muhiimad loo tahay in shaqo loo abuuro gabdhaha soomaaliyeed xirfadaha ay ku shaqaysan lahaana la baro sidoo kale afar boqol ka mid ahna waa wiilal oo ayaga loogu talagalay in suuqyada ganacsiga ka qayb galaan kunkaas sagaal boqol ka mid ah waxaa loo sameeyey shaqo abuur xirfadii ay ku shaqaysan lahaayeen in lacagta ay ku shaqaysan lahaayeen waa la siiyey si ay qayb ugu noqdaan hadafka weyn ee dowladda soomaaliya la dagaalanka yareynta shaqla-aanta dalka ka jirto barnaamijkan qof kobcinta dhaqaalaha iyo farsamo baridda farsamada ah runtii waa markii ugu horreysay oo tiro intaan baaxaddan leh soomaaliya lagu sameeyo waayihii ugu dambeeyey ama soddonkii shan soddon iyo shan sano ugu dambeysay taasna runtii maanteeda waxaa iska leh intii howshaas gacanta ka geysatay wasaaradda ugu horeyso iyo intii gacanta ku siisay sida muxuu ahayto world banka ama bankiga adduunka iyo shirkadda hormuud oo runtii ayadana qaybteeda fulinta door weyn ku yeelatay mustaqbalkana wuxuu ku jiraa in qofka uu qaada kalsooni ah inuu asaga isku fillaan karo oo uu isku fillaano waa ognahay dad badan oo dadkeenna ka mid ah waxay xirfad ka dhigteen maxay xirfad ka dhigteen waxay xirfad ka dhigteen shaxaad ee waa inuu ku fikiro maanta maxaad adiga qabsan kartaa haddii uu wax qabsan karinna inuu yidhaahdo xaggee kaa dhiman si aada wax u qabsato ma aqoontaa kaa dhiman ma xirfaddaa kaa dhiman ma maskaxdaa kaa dhiman wax aanan la kordhin karinna ma jirto tobabarkan ayaa door ka qaadanaya in lagu horumariyo aqoonta dhalinyarada laguna yareeyo shaqo la-aantooda